بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من khزائن رaxmatika ya أرحم الراaحimiin darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaaشhan iyo sideedaad min suuraةi ضaha qaala tacaalى إnamaa إilaaهkm الlah اladي laa إilaaha ilaa hu wasca kula شhayءi cilmaa qaala tacaalى waxaa halkan laga soo sheekaynayay qisadii nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebi haaruun oo walaalkii ahaa iyo dhinaca kale qoladii reer bani israa'iil markay dibiga caabudeen ninkii muuse saamiri la dhihi jiray assaamiriyu ninka la yidhaha saamiri uu u sameeyey oo ay caabudeen oo lagu intixaamay oo dibigii looga dhigay weelkii wax codaynayo sawd leh oo ay dheheen dee wakaa hadlaya wakaa hadlaya bay dheheen waxaynu soo qaadannay ninkaas saamiriya inuu yidhi aniga nafteydaa waxaan ii qurxisa isagii waa la intixaamay oo waxaa la yidhi fa inna laka fi lxayaati an taquula laa misaas adduunka intaad joogtid noloshaada waxaa lagugu ciqaabay oo lagugu jirabay oo ciqaab lagaaga dhigay inaadan dadka adna taaban iyana ku taaban isku soo dhowaan meeyaan mawcid baa kuu ahaaday aadan ka gadaal marayn oo aadan ka dibdhacayn waxaa kaloo loo sheegay wixii aada caabuday oo ilaah ah ku sheegto dibiga ahaa bal fiiri wandur ilaa ilaahik alladii dalta calayhi caakifan war waxaad ku dulnagiday bal isagaana fiiri saan u galno ilaahay waa isaga yidhi markaas waynu soo marnay lanuxariqannahu uma lanansifannahu fi lyami nasfaa gubneen oo gubneen dab baan ku gubaynaa deedna sayrineen isagoo dambas oo kale a baddaan kusu ku sayrinaynaa si aan raadkiisa iyo ruuxiisa midna loo arag taasna saasaa la yidhi intaa markii la tilmaamay oo sidaa loo caddeeyey misna wuxuu yidhi innamaa ilaahuku ilaahiinu waxa weeye oo keliya alladii laa allahu aladii laa ilaaha illaa hu allaha aan alle kala jirin isaga mooyaane isagaa cibaadada mutay laa rabba siwaahu rabbi ka soo haray ma jiro wasica ilaahay waa waasica noqday kulla shayin shay dhammaantiisna cilmaa wasica cilmuhu baa waasic noqday kulla shayin falaa yakfaa calayhi shay-un wax ilaahay ka dulqarsoomaya ma jiro fi lardi walaa fi samaai intaasaasi wuxuu la xidhiidhay darsigeenni hore qisadii say u soo socotay ayaa qaabkaa ahaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kadalik kadaalikadani waxaa laga qisoonayaa mar haddii nebi muuse qisadiisii si tafsiila looga soo sheekeeyey waxaa la tilmaamayaa qisasku inay waxyi yihiin xag rabbi ka yimid waxaa la caddaynayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa looga sheekeeyey inuusan waxba ka ogeyn isagu ee ilaahay baa hadda u sheegay wararkii ambiyada qisooyinkii dhacay waxaasoo dhan ilaahay baa hadda u warramay oo nebiga waa loo warramay ilaahay baa u waxyooday marka waxayna tusinaysaa nebiga inuu run sheegayo nebinimadiiso wakti iyo zaman iyo qarni iyo ummado uusan soo gaarin aqoon oo arag markay siday ahaayeen uga sheekeeyo qur-aanka lagu soo dejiyo markaas waa mucjizo weeyaan kadaalika sidaas oo sidee ah kamaa qasasnaa calayka saan kaaga soo qisoonnay nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam warkii nebi muuse iyo fircoon dhex maray iyo wixii kaloo warar halkaa yaalay saan kaaga soo qisoonnay baanu naqusu qisoonaynaa calayka dushaada min ambaa'i maa shay wararkiis sabaqa dhaqay ama sabaqa hormaray waxaa weeyaan ummadihii tegey wararkoodii saasaanu kaagaga warramaynaa wey sidaan taa kuugu sheegnay oo kale baan iyadana kuugu sheegaynaa naqusu calayka akhbaara alumam almutaqadimiin ummadihii tegay wararkoodii ayaanu kuu sheegaynaa waqad xaqiiqe aataynaaka waxaanu ku siinay nebiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam min ladunnaa annaga agtannada dikraa dikri baan ku siinay dikri waa maxay waa qur-aan dikrigu waa qur-aanka waxaanu agtannada kaaga siinay oo kaaga soo dejinnay dikraa dikrin dikra dikran qur'aanan yutlaa wey qur-aan la akhrinayo oo mucjizaadkii waaweynaa shamliyey dikrigaasaa lagu siiyey qisooyin iyo akhbaarta a ka dhexelaysa taas baanu ku siinay waqad aataynaaka min ladunnaa dikraa man qofkii marka acrado ka jeensada canhu cani اlqur'aani qur-aanka qofkii ka jeensada oo aan rumaynin oo aan raacin oo aan ku camal falino bal qofka ka jeensada qolana ha ku tiirin qolana ha ku riixin qof kasta isagu inuu iska fiirshaa la rabaa qofkii qur-aanka ka jeensada akhriskiisa ha ka jeensi oo ku camalfalkiisa ha ka jeensi oo rumayntiisa ha ka jeensi oo raaciddiisa ha ka jeensi ha ka jeensan man acrada qof waa man min siiqi ilcumuum cid bay doonto ha noqoto axadkii ka jeensada canhu cani ilqur'aani fainahu isagu yaxmilu wuxuu xambaarayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada wisra culays wisriga waa maxay ximlan haqiilan culays rar culus waa dembi waa demban cadiiman wisran kaasoo cuslaynaya isagoo jahannamo ku jira culays baa dul saaran culayskaasoo xambaarsan yahay khaalidiina xaalayihiin kuwa ku waaraya manta macnaheeda baa la firay kuwa ku waaraya fiihi wisrigaa dhexdiis ay xambaarsan yihiin baladaas ay xambaarsan yihin iyagoo naarta ku dhex jira bay ku waaraya wasaa waxaa xumaaday ximligaas ximli baa xuma xumaaday wisri iyo ximli baa xumaaday saa'ada baa faacilkeeda halkaas soo gelinaysa waxaana fasiraya ximlanta dambe oo aad ka garanaysaa wasaaa waxaa xumaaday wisri iyo ximli waa isku mide baa xumaaday ximlaa usoo bood min jihati macnaha xambaarid iyo min jihati qaadid ayuu u xumaaday ay qaadayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada lahum wa yuqaalu waxaa loo dhahayaa haada alqowlu qowlkaasaa loo dhahayaa lahum iyaga oo lahumtaan waxaan ku xiraynaa qowlkan horta baa lagula hadlayaa ahlu naarka maalinta markay naarta galaan waxaa la leeyahay hadalkan ah wasaaa wasaaa ximla saasaa la dhahayaa wasaaa yowma alqiyaamati ximla markaa waxaa la leeyahay lahum haada yuqaalu haada alqowl qowlkaas baa loogu qowlayaa lahum iyaga saasaa la dhahayaa lahumta halkaasa markaan ku xihayna hadalkaasaa iyaga la dhihi doonaa wey waa hadalkee saaa yowma alqiyaamati ximla almaqsuusu bidambina ximluhum wa wisruhum weeyaan waxaa ay xambaarayaan oy wataan oo dembiga ah taa weeyaan dembigiibaa waxaa lagu shabahayaa culays la wado wax la xambaarsan yahoo la wado wa bi'sa haada alximlu baa baas lahaaday wey afaqiilu ee culus ximla min jihati culays iyo xambaarid icraabo kalena waa jiraan yowma alqiyaama kaasaa xumaaday yowma maalin yunfaqu la afuufayo alleela kaasaa xumaaday yowma maalin ka bedel yunfaqu la afuufayo fi suuri suurka iyo buunka israafiil nafkada labaad markuu seeriga yeeriyo firimbigaas weyn ilaahay wuxuu yidhi wanaxshuru lmujrimiina mujrimiinta baanu soo xashrinaynaa oo soo shirinaynaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada zurqan xaal ay yihiin kuwa indha gudguduudan oo midabyada indhaha nooca u daran oo loogu necab yahay waa kalarkaas markay saa yihiin zurqan markay yihiin maalinka qiyaamada kuwa ahlu naarkaabaa la keenaya mujrimiinta wey meesha maxsharkaabaa la keenaya lagu shirayo oo dadka lasoo dhoobayo iyagoo indha gudguduudan macnaha indhaha jaallaha yihiin zarqa yihiin wejigoodu madow yahay sidaas baa lagu keenaya foolxumadaas baa ka muuqanaysa ama iyagoo indhala baaba la keenayaa waa la yidhi mar haddii indhaha heerkaa gaaraan waa lagu keenaya zurqoo iyagoo ah ayaa la keenaya yatakhaafatuuna way siraysanayaan baynahum dhexdooda bay hadal isweydiinayaan hoos hoos bay wax isku weydiinayaan yatakhaafatuuna baynahum nuxnuxoosay ku wada hadlayaan oo maxay dhahayaan qaa'iliina iyagoo dhahaya in labitu maa labitu maydnaan nagaanin adduunkii ilaa casharaa toban hameen baa joogtay adduunkii toban hameen toban baa ku soo nagayday muddadii baa la yaraanaysa markay cadaabka iyo dhibaatada arkaan wax hadduu qofku dhibaato muddo yar ku jiro wuxuu dhahayaa dee balaaya lagu dhaco muddo dheer baan dhibtaan iyo cudurkaan iyo abaartaan iyo dagaalkaan iyo rabshadaan ku jirna barwaaqada muddadeeduna qofku waa lama badna dhibtuna haddii wuxuu leeyahay uma dulqaadan karo dhibtaan ay arkeen waxay leeyahay adduunkii waxaan soo joognay ilaa toban beri bay ahay ilaahay wuxuu yidhi naxnu annaga aclamu ku ogaal badan bimaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan waxaan ognahay waxay ku hadlayaan waxay ku hadlayaan waan la soconaa ay ku faqayaan id waqti yaquulu uu yidhi amhaluhum kii ugu caqliga badnaa kii ugu cadaaladda badnaa kii ugu toosnaanta badnaa iyaga agtooda markuu ku qowlayey yaa dariiqatan min dariiqa ahaan kii ugu toosnaa ama ugu caqliga badnaa markuu ku qowlay in labistum maa labistum maba inaan soo nagaan adduunyadii ilaa yowma yowman waaxida hal maalin baa adduunka soo nagayday adduunyadii barwaaqada gaalada loo la siiyey hadda maaragta madaxnimada awoodda caafimaadka dhaqaalaha horumarka waxaasoo dhan kuwii horena waxay dhahayaan toban beri kan ugu caqliga rona wuxuu ley warsaa maaha in labisum ilaa yowma maalin baa meesha adduunyo soo joogtay waa dhibaatada marakan uu ku jiro darteed iyo qaylada iyo sawaxanka iyo cadaabku hadda uu ku sugan yahay weligii inuusan raaxo arag barwaaqo soo arag waxaas waxba maalin bay la noqonaysaa in labithum ilaa yowma ilahay baa wuxuu dhahayaa yaquulu amfaluhum dariiqatan kii ugu caqliga badnaa ugu cadaalada roonaa iskula toosnaa wuxuu dhahayaa in labithum ilaa yowma taasna halkaasaa laga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam can iljibaali buurahay wax kaa weydiinayaan maalinka qiyaamada buurahan xaalkoodii muxuu noqonayaa noo sheeg faqul waxaa dhahdaa nebi allo u jawaabo yansifuhaa waxaa kala firdhinayo burburinaya rabbii rabbigay nasfaa burburin iyo firdhin buurahan moo jeedaa waa weyn oo adduunka meeshay doonaan ka yaallaan marka hore horta meeshay yaallaan salkaa laga goynaya waa laga qaadaya markii la qaado bulha laga dhigaya gebigoodaba waa la firdhinaya waxaas maanta wax meesha ka qaadi kara iyo wax waddo dhex marin kara iyo wax daloolin kara ay dhib badan tahay meesha markii laga qaado ilaahay awoodii subxaana wa tacaala bacaad baa laga dhigaya bacaadkaa markii laga dhigaya dabayl baa lagu diraya lagu diraya dabayshaasaa saa u kala firdhinaysa dhagaxiyo buda laga dhigaya dekan dekan wey watara ljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa hiya tamuru mara asaxaab sida daruuraha waxaa arkaysaa buurihi saa u soconaya howgu ciryaamo saa u yaacaysoo kale ah tamuru mara saxaab allahu akbar sidaa markay dhacdo fayadaruha ilaahay waa ka tegayaa meeshii buurta laga gooyey oo salkeeda laga jaray qaacan xaalat bannaan safsafan ee siman dee awal buur baa meesha ku taagnayd waxashadeedaa maad arkayn buurtii markii meesha laga gooyo fa yadaruhaa dhulkii ay buurta ku taagnayd ilaahay wuu ka tegayaa waxaa laga dhigayaa qaacan qaac waa maxay bannaan oo safsafan siman sibsib ah geed ma leh dhismo ma leh buur ma leh dhagax ma leh laa taraa arki maysid baa ilaah yidhi fiiha dhexdeeda meeshaas ciwajan meel bohol ah hoose oo qallooc ah walaa amtan meel sare meel daadeg ah iyo meel sare oo murtafic oo kudumbuura midna arki maysid laa taraa fiihaa ciwajan waa maxay waa meel hoosays oo lagu daadegayo qalloocan oo bohol iyo god iyo waraq iyo hoos ah walaa amtan meel taagan oo irtifaacoo sare ma jidho waa qaacan safsafan macnaheedoo waa meel saa u siman dhulkao dhan ishu waxay qabanaysaa meel fog saasaa laga dhigaya yowma-idin maalinkaas arrimaha dhacayaan bay yatabicuuna waxay raacayaan dadku addaaciya kan u dhawaaqaya raacaya daaciyallaahi wey ilaahay yeerihiisay raacayaan yow xagee ugu yeerayaan maxsharka addoommadii ilaahayow kaalaya bannaankan soo istaaga maxsharkaas baa loogu dhawaaqayaa markaasay soo yaacayaan iyagoo degdegaya qof leexan kara iyo qof gaabin kara iyo qof dhan kale u dusi kara midna ma jiro hal mar baa saas loo soo yaacaya yatabicuuna daaciye ilaahay baa isagaaba leba subxaana wa tacaala laa ciwaja lahu xaalisan u ahaanin wax leexasho ah iyo dhan u qallaco u leexdo waqashaat ilaswaatu aswaaddii iyo codadkiina waa khushuuceen liraxmaani allaha raxmaan ayay u khushuuceen wax allaale wixii codad ahaa way khushuucaysaa dallat wa sakanat way xasili way dulloobi way khushuuci aswaadda khalaa'iqda oo dhan yay khushuucayaan liraxmaani haybatan min araxmaan haybad iyo ka cabsasho ilaahay laga baqayo codadkii oo dhan wax qaylinaya oo dhowdhawaaqaya ma jiro codadki oo dhan waa hoos khashacad tartiib bay codadkii noqonaya hoos bay noqonaya wakhashacat ilaswaat liraxmaan falaa tasmacu maqli mays ilaa hamsa sawt khafiya oo nuxnuxa oo xamxam ah waxaan hayn maqli mays falaa tasmac ilaa hamsa ilaahay buu wada khushuucay codka waa hamsiga waxaa la dhahaa qofka u dhow dhegta u dhiga xataa laga yaabo qofka inu dhaho maxaa tiri ku soo celi uusan garan karin yaa waxaan kaa ahayn la maqli maayo ama waxaa la yidhi falaa tasmacu maqli maysi ilaa hamsan jaanqaaf waaba la aamusanya geela markuu isku dubadhaco maaragta sharqanta re ee ka yeedhaa markuu waddada soo hayso jaqaf jaqaf jaqaf jaqafta maaragtay lugihiisa ka yeedha oo kale jaanqaafkaasoo kale keliyaa la maqlaya saantaasoo kale dadka lugahoodii gomadoodii sharqantaas jaqaf jaqaf jaqafta waxaan ahayn la maqli maayo marka halkaa loo socdo shib jaanqaafkaa keliyaa socda falaadkaas waa ilaa hamsa jaan rogaas keliyaa la maqlaya ilaahay wuxuu yidhi yowmaidin maalinkaa isaga ah oo maalinkaa culus waxyaalaha waaweyn ay dhacayaan waa maalin weyn laa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu shafaacadu ma anfacayso wax shafaaco la yidhaahdo iyo ergo ergeyn ma anfacayso oo wax ma tarayso axadan bay ka dhigantah cidna ilaa man mooyaane mankaasoo adina uu u oggolaaday lahu isaga alraxmaanu allaha raxmaanka u idnay mooyaane in ilaaha raxmaankaa u oggolaado qofkan in loo shafeeco mooyaane oo la yidhaahdo ha loo shafeeco ergenimo cid kale wax taraysa ma jiro kan shafeecayaay waa inuu oggolaansho helo kan loo shafeecayaana in loo shafeeco waa in ogolaansho loo helo laa tanfacu shafaacatu ilaa man adina lahu raxmaan waa raxmaanka waa ku badan yahay suuradda waradiya lahu ilaa man adina lahu raxmaan ilaahay qofuu ogolaaday oo waradiya oo ka raali noqday lahu isaga qowlan min jihati qowlna ilahay uga raali noqday oo waa maxay qowlkiisaa laga raaliyay oo qowlka waa kee waa qofka adduunyada ka mid ahaa min ahli laa ilaaha ila اllah qofkii dadku ilaa dad baa waxay yihiin ahlu laa ilaaha ila اllahu dad baa ehelkeeda ah dadna ehelkeeda ma aha waa dadka diiday abaa an yaquula laa ilaaha ila اllah ya waidaa waa kuwa diiday wey waidaa markii loo yidhaahdo laa ilaaha ila اllahu yastakbiruun soo mahay markii la dhaho sidaas waa iskibrin jireen kuwaasi ahlu laa ilaaha ila allahu maaha kuwa ahlu towxiidka ah oo dadka kelimaddaa sharafta badan oo qiimaha badan oo islaamka albaabka laga soo galo ah ehelkeeda ah kuwaasaa shafeecaya kuwaasaana loo shafeecaya ambiyadaa shafeecaysa iyo rususha dadka saalixiinta iyo culimmada diinta ku camalfalaa shafeecaya dadka wanwanaagsan baa shafeecaya marka intaa markii laga soo saaro kuwa kalena oo tawxiidka ku dhinto ahlu laa ilaaha ila allahu ah ilaahay baa dhahaya anigaa haro iyaga kuwaana anaa ka saaraya meesha intay shafeeci lahayd waa shafeecda amaa kuwa aan ahlu shafaacada ahayn famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwaas kuwa ergeeya ergadoodu ma anfacayso waxbana ma tarayso bal hadda u fiirsada waa meel weyn wey meeshaan yowmaydin maalinka isaga ah laa tanfacu shafaacatu shafaacadu ma anfacayso oo wax ma tarayso ilaa man mooyane axaddan bay ka dhiganta axadna ilaa man adina qofka u ogolaaday oo u idnay mooyaane lahu isaga arraxmaanu allaha raxmaanka ah oo u idnay mooyaane ilaa man adina lahu raxmaanu allaha raxmaankaabaa u idnay oo waradiya lahu qowlaa ilaahayna qowl ahaan oo uga raalli ahaaday qowlkuu yidhi baa ilaahay ka raali noqday radiya waa maxay radiya araxmaanu allaha raxmaankaabaa ka raali noqday lahu lidaalika almashfuuc kaa loo shafeecayo ilaahay baa uga raali noqday qowlan qowlan min aqwaalihi hadalladiisa adduunka uu dhihi jiray qowlkaasaa laga raali noqdo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah oo waa maxay waa qof islaamnimo ku dhintay hadduu doono dembi ha sameeyo tawxiid buu ku dhintay hadduu naarta galoo laga gooyo waa loo shafeecayaa waa laga soo saaraya qof aan tawxiid ku dhimanna weligiis naarta ku waaraya adduunkan hadda muddadaa badan jiray kunjibaarkiis aakhira waa ka badanta weligeed waa wax jiraya adduunku weligii jiri maayo waa dhammaanaya kuwaani khaalidiina faaweye weligood waa ku waaraya taasina wataa aayaddan waxaa la yidhi waa min aqwa dalaa-il dalaa-isha kuwa ugu xooga badan tusinaya calaa hubuuti shafaacati shafaacadu inay sugan tahay fii xaqil fusaaqi dad faasiqiina oo xumaan samayn jiray in loo shafeecayo oo ay shafeecadu wax tarayso oo dad wanaagsan baa u shafeecaya maadaama ahlu tawxiid ay ahaayeen taasina wataa ilaa man adina lahu raxmaanu wa radiya lahu qowlaa shafaacadu marka laba shardi baa laga maarmaana qofka shafeecaya waa in loo ogolaado inuu shafeeco labo shardiga labaad qofka loo shafeecayo waa in ilaahay hadal ka soo fulay ka raali noqday oo ah ahlu tawxiid inuu ahaa kelimaddaa dhab inay ka ahayd labadaa waa in la helo cid kale iskama shafeeci karo man da ladii yashfacu cindahu ila biidni wa kam min malakan fi samaawaati laa tuqni shafaacatum shay-an ila min bacdi an yadana allahu liman yashaaa wayarda waa la macni walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa wahum min khashyati mushfiquun waa la mid yowma yaquumu اruuxu wاlmalaa'ikatu safan laa yatakalamuuna ila man adina lahu الraxmaanu waqaala sawaaban so iyana ma waa la mid bal u fiirso aayaadkaas say isku meel u cabirayaan oo ugu socdaan iyadana soo dhaaf yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim iyaga hortooda waxa ahaaday khalaa'iqda hortooda axwaashooda taa ilaahay waa ogyahay maa bayna aydiihim iyo wamaa khalfahum iyaga gadaalkooda waxa ahaaday arrimaha adduunka iyo arrimaha aakhiro wax kasta oo jira ilaahay waa ogyahay walaa yuxiiduuna mana koobayaan khalaa'iqdu bihi isaga cilmaa cilmi ku koobi mayaan khalaa'iqdu culumtoodu ma koobayso ilaahay macluumaadkiisa wuxuu ogyahay khalaa'iqdu maxay hayaan wax waxba ilaahay baa wax kasoo og yaclamu ilahay wuxuu yidhi maa bayna aydiihim maxaa naga hor maxaa hortooda ah aakhira qof ka horraysa wamaa khalfahum waxa ka dambeeya waa maxay adduunyou ka tegaya walaa yuxiiduuna wahum iyagu khalaa'iqdu laa yuxiiduuna ma koobayaan bihi kaas haddaan dhahno bihi bimaa bimaa aydiihim bimaa bayna aydiihim wamaa khalfahum bihida balucel waxa ka horeeya oo aakhiro ah iyo waxa ka dambeeya oo adduuna iyagu ku koobi mayaan cilmaa cilmi ilaahay baa ku koobay iyagu waxba kuma koobi karaan ilaahay baa waxaa la socda jumlatan wa tafsiilaa baa ilaahay ula socdaa subxaana wa tacaala iyaga mayaa mada weeyaan taasna xaaladeeda halkaasaa dhig darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab